إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإنكم في زمان كثرت فيه الفتن والمعاصي واستهان كثير من الناس بوقوع ما حرمه الله ونهاه فأثر فيهم حب الدنيا الفانية والركون إليها والله تعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وما ذلك إلا لجهلهم وافتتانهم بطرائق الكفار وهديهم والله تعالى يقول في كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وهذه هي الفتن التي أخبر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنها تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه متفق عليه من حديث حذيفة ولما كان أمر الفتن من الخطورة بمكان وأمرها عظيم وضررها شديد فقد جاءت الشريعة الإسلامية بطرق للوقاية منها لم يعرفها تشريع بشري قط عباد الله رسولكeen عليه الصلاة والسلام wuxuu ka warramay aakhiru zamaanka fitanka iyo dhibaatooyinku inay soo badan doonaan waxaanu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisan caafiyadeeda in xaggii hore laga yeelay xaggeeda dambena musiibooyin iyo dhibaatooyin iyo imtixaanno ay ku habsan doonaan wakhtiba wakhtiga ka dambaysa fitnadu wayse soo taraysaa oo way ka sii daraysaa jahliga iyo kuweena diinta aqoon darrada lagaga sugan yahayna way sii baahaysaa camalfalka shareecada fogaanta laga fogaanayaana way sii badanaysaa ilaa saacaddu ay ka dhacdo iyadoo waxa weeye dad hagaagsanba aanay dhulka korkiisa joogin cibaad allah fitankii rasuulkeennu uu ka warramayo calayhi asalaatu wasalaam aada iyo aad bay u badan yihiin maanta oo aynu joognana aad bay inoo haystaan waxaa fitankaasi ay ka yimaadaan laba dhinac xagga shahawaadka macaasidan kala duwan ee aadka iyo aadka u faraha badan ee waxyaabaha ilaahay qur'aanka ku xarrimay iyo sunnada rasuulkiisa calayhi asalaatu wasalaam maantana aadka iyo aadka loo fududaystay ee aan cidiba isku qoonsanahayni ay ka mid tahay waxaa fitanku ay ka yimaadaan xagga shubu shubuhaadka waxyaabaha markaa qaldan ee dadka saxda looga dhigaayo ee dadka la waraabinaayo ee takfiirka iyo dimuquraadiyadda iyo khuruujka iyo waxyaabaha la midi ay ka mid yihiin markaa fitanku aada iyo aad bay u badan yihiin inay yaraadaanna ha filina waayo maa min caamin ilaa waladii bacdahu sharun minhu qaala anasun samictuhu min nabiyikum sanad walba ka ka dambeeya ayaa ka sii daran oo fitanku ay ka sii kordhayaan ilaa waxa weeye adduunyadu ay sidaasi ku tegayso cibaad allah fitankaasi waxa ay leeyihiin markaa dawa ayay leeyihiin waayo xanuun kasta oo soo degay ilaahay subxaanahu wa tacaala daw u yeelay dawadaasoo sharcigu aada iyo aada u faahfaahiyey ayee shee qawaaniinta iyo dastoorada bani aadamku ay qorteen aan ku oolin waayo waa mid gaaban oo meel so ka gaadhsiisan wax alla waxaa aadamuhu ay xarxariiqdeen laakiin sharciga munasalka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo dejiyey waa mid waxa weeye wax kasta caddeeyey oo bayaamiyey tanziilun min xakiimin xamiid waxay leeyihiin fitankaasi asbaab haddii lala yimaado dadka gaadhsiiso oo fitankaa ku kicisa waxaa kaloo ay leeyihiin dawooyin iyo waxyaabo la yskaga ilaaliyo ayay labadaba leeyihiin si kooban waa khudbad waxay mawaadicda caynkani u baahan yihiin faahfaahin fara badan laakiin si kooban oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khayr la doonay uu wax ka iftiinsan karo ayaynu dhowr qodob maanta uga xusaynaa wixii dambana inta ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga garansiiyo ayaynu waxa weeye ka xusi doonaa cibaad allah fitanka aynu sheegayna in quluubta loo soo bandhiga ayaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qalbiyaduna ay qaybsamayaan oo qaar fitnadu aanay gelahayn oo aanay dhib ahayn sida haddii aad quraarad is tidhaahda dhakada biyo kaga shub ay uga dareerayaan oo aanay hoos ugu gelahayn ayaa qalbiyada qaar aanay fitanku u gelahayn dabadeetana qalbi nuuraayo oo fitanka ka badbaaday oo ilaahay toosiyey buu sidaa ku noqonaya ilaahay quluubteenna kuwaa wanaagsan ha ka yeelo quluubta qaarna way sharaabaysaa sida buushku dareeraha dusha lagaga shubo uu u sharaabo ee uu hoos ugu dejiyo ayaa quluubta qaar ay fitanka u sharaabayaan marka ay sharaabaanna waxa dhacaya inuu qalbigaasi madoobaado dam markuu qalbigu madoobaadana xumaanta iyo sharka ma dikheeyo shar kaste oo waxa weeyaan loo soo bandhigo uu iska qaadanaya waxaa kaloo lagu sallidaa inuu hawadiisa raaco wax alla wixii uu iska jecel yahay inuu iska raaco isagoo aan sharci iyo kitaab midnaba eegahayn waa aafooyin qofka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kula kulmaa khatar badan uu ku jiro asbaabta walaalayaal fitanka keenta waxaa ugu muhiimsan dadkoo axkaamtii shareecada aan garanahayn tii fitanka ka digaysay iyo tii sheegaysay marka ay fitanku dhacaan sida loola dhaqmaayo waxaa ka mid a asbaabta dadka fitnada dadka ugu baaqaaya oo lagu kalsoonaado oo warkooda iyadoo aan daliilba la weydiin la yska qaato oo wax alla wixii ay soo jeediyaan ee fitno iyo dhibaato dadka ay ugu yeedhayaanba hore laga qaato waxaa asbaabta ka mid a dadkoo aan fitnada dhibaatadeeda iyo cidhib xumaanteeda dareensanayn oo aan garanahayn taasna had iyo jeer waa sida dadku ay u badan yihiin waa iska indha ku garaadla oo maalinba waxay taagan yihiin ayaa dadka gaar ahaan maatida ahi ay ku xisaabtamaan wax la soo marayna ma eegaan wax soo socon kara oo iman karana kama fikiraan kolba waxa weeye waxaa muuqdae la taagan yahay ayuunbay eegaan waxaa ka mid a waxyaabaha fitanka keena in dadka qaar ay xoolaba ku doonayaan dadka qaar baa amniga iyo kala dambayntu iyagu danba aanu arkahayn oo danaynaya inay isku dhex yaacdo oo dabadeetana xoolaha dadku ay dhaqdeen ama ay tabcadeen si qaldan ay meelahaasi uga gurtaan ama uga qaataan waxyaabaha fitanka keena waxaa ka mid ah khatarta badan axsaabtan loo kala abtirsanaayo ee dimuquraadiyadda aadka u liidataa ee ka mid ah ama ay keensatay ee xagga gaalada inagaga yimi ee dadkii keli ahaa iyo mujtamacii qurahaa qaybaha kala duwan loo qaybinaayo khayr ha moodine ee waa shar haddii dastuurku sheegayana waa khalad uu sheegay weeye dastuurku kitaab munazala ma aha wixii sharciga uu ku khilaafsan yahay la odhan maayo waa sax wixii sharciga uu ku waafaqsan yahay ayuunbaa sax ah iyo qabyaaladda waxa loo yaqaano innagoo keliyana ma aha dhibaatooyinka ka dhaca waddannada iyo magaalooyinka qofkii wax akhriyaa wuu garan karayaa marka la daraaseeyo waxaa la yidhaahdaa had iyo jeer ama kooxaysigaasi ayaa u sababa ama qabyaaladaasi ayaa u sababa had iyo jeer waxaa ka mid ah waxyaabaha fitanka keena ee kursi la doono oo la raadinayo arrintaasina dee waa iska waa la yaqaanaa waa arrin soo jireena shalay iyo daraatoona may bilaamin kursigaa la raadinayaa bani aadamka ilaa weligii in badan ayuu halaagay uu dhibaato u geystay marka taariikhaha loo fiirsado ee la eego weligoodna sidaasay bani aadamku isugu jiidjiidanayaan oo ay waxa weeyaan markaa ugu hirdamayaan haddaynu u gallo fitanka dawadooda balaaya waxaa la yidhi daama la qabtay leedee daba la qabta ma leh marka had iyo jeer arrimuhu isku dhex yaacaan waxba lama qaban karo qof walba way jiidhaa laakiin inta la yska degan yahay ayaa wax laysu sheegi karaa oo waxa weeyaan markaa wixii hagaajin u baahan la hagaajin karaa oo wixii sharahe ummadda ku soo fool leh laga diyaargaroobi karaa laga artatabaysan karaa waxyaabaha aynu sheegnay asbaabta u ah iyo kuwa kale aynaan sheegin ee faraha badan oo laga fogaada ayaa dawo u ah oo lagaga badbaadi karaa waxaa laba ah oo dawo u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa adduunyada maalkeeda iyo maamulkeeda iyo magaceeda intaba marka laysku soo ururiyo waa isla adduunya un weeyi adduunyadana waa laga tegayaa aakhiraha ka dambaysa adduunyadan qofka liibaane ma aha qofka madaxnimo hele ee dadka hogaamiya ka xoolo fara badan dhaqdayna ma aha ka magac sare yeeshana ma aha waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada waa ka xadhigga ilaahay qabsada addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadiyaacuhu min acdami alkhusraani waa ka aan khasaarin maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hortago cabsida ilaahay inaynu laasimno ayaa dhibaatooyin badan xalu ah waxaa aada loogu celceliyaa maalmahan oo kale iyo maalmaha la midka ah xalku waa dimuquraadiyad oo la raaco innagoo leh dad muslimiina ayaanu nahay ceeb bay nagu tahay inaynu xalka ka dhigno mar walba dimuquraadiyad oo aynu nidhaahno xalku dimuquraadiyaddu ku jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado qofka sidaa odhanayaa dib ha isugu noqdo khatar buu wallaahi ku jira xalka dhabtaahi wuxuu ku jiraa diinteenna ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofka ka cabsada ma dayacayee la soco wuu ilaalinayaa waxyaabaha uu ugu cadhoonaayo ayuu ilaahay ka badbaadinayaa wuu dhowrayaa wakhtiga fitanka in cabsida ilaahay lagaga hortagaana waa arrin soo jireen oo dadkii wanaagsanaaba ay yaqaaneen waxaa la yidhi ibnul ashcaf ninkii la odhan jiray fitnadiisu markii ay taagnayd isagiiyo nimankii quraada ahaa ee xajaaj ibnu yuusuf la dagaalamayeen oo ahayd fitno aada u dhib badan oo dad badan galaafatay ayaa waxaa dhacay caalimkii la odhan jiray talq ibnu xabiib baa loo yimi wuxuu idhi taquuha bitaqwa waxaa kaga gaashaamataan ilaahay cabsidiisa dhibaatadaa dhacaysa waxaa kaga gaashaamataan oo isaga dhigtaan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waa kii la yidhi noo sifeeye macnaheedana sii sheegaayey walaalayaal wax fara badan oo dhacaa waxa saabo ah dadkoon ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanahay waxaa hogaamiya oo had iyo jeer markaa ka qayb qaata dadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanahay cabsida ilaahayna waa dardaarankii rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam uusiikum bitaqwa allah cabsida ilaahay baan idiin dardaarmaya waa amarka ilaahayna faray qur-aan fara badan markaa cilaaj buu u yahay qofku inuu ilaahay ka cabsado aakhiradiisa uu tudho waxaa dawo saddexaada qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu baryo oo had iyo jeer fitanka iyo dhibaatooyinku markay jiraan iyo mar walba ilaahay bari ducayso ilaahay sida xaqa inuu ku waafajiyo weydiiso si weliba daacadnima ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala u bari rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam isagoo aynu si fiican u garanayno iyo haddana habeenkii marka uu salaatuleylka u kaco wuxuu ku ducaysan jiray allahuma raba jibraa'iila wamikaa'iila waisraafiila faatira asamaawaati waalard caalima algaybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ilaa siraaطi mustaqiim ilaahay buu hanuun weydiisanaya sidaasan inuu waafajiyo ayuu weydiisanayaa innagana ku dayasho wanaagsan ayaa inoogu sugan rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam ilaahay fitanka ka magan gal waxaa rasuulkeennu odhan jiray wa acuudu bika min fitnati almaxyaa waalmamaat ilaahay oo waxaan kaa magan gelayaa fitnada nolosha qofka ku haleesha iyo tageerida labadaba ilaahay fitnada ka magan gal allaahuma inii acuudu bika min alfitan ku ducayso ilaahuw fitanka ayaan kaa magan gelayaa si daacadnimo leh waxaa fitanka lagaga badbaadi karaa fitnada in laga fogaado oo aan la dhex gelin oo aan laga qayb qaadan waa la iskaga durkaa waayo dee khayr kuma jiro xadiidu abi hurayra fi saxiixayn wuxuu rasuulkeenu yihi calayhi asalaatu wasalaam satakuunu fitanun fitan baa iman doona alqaacidu khayrun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im waalqaa'imu fiiha khayru min min almaashi waalmaashi fiiha khayru min assaaci faman istashrafa laha tastashrifhu faman wajada malja'a aw macaadan falyacud bih fitan baa iman doona waa waxyaabihii maqnaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogeysiiyey fitan baa iman doona fitankaa qofba wuxuu ka wanaagsan yahy qofku uga fog yahay ka fadhiya iska fadhiyaa wuxuu dhaamaa ka taagan waayo ka taagani ka fadhiya wuu uga sii dhow yahay ka taaganina wuxuu dhaamaa ka socda waayo ka socdaa wuu uga sii dhow yahay ka socdaana wuxuu dhaamaa ka ordaya waayo ka ordayaa wuu uga sii dhow yahay qofka u hanqaltaagee raacraaca way waxa weeyaan markaa iyaduna way u hanqaltaagaysa qofka jecjeclaystee ka warwarrama ee taagtaageera ee sii dhex gala waxa weeye way qaadanaysaa duufaankaa qaadanaya dabadeetana sidaasuu ku fitnoobaya qofka haddaba hela meeluu magan galo ama wuxuu kaga mashquulaa ha magan gala baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dantiisa qofku ha raacdo meheradiisa iyo masaajidkiisa iyo casharkiisa iyo hawlihiisa iyo waxbarashadiisa iyo wixii maaragtay dantiisa iyo maslaxadiisa ha ku mashquulo intuu fitno iyo qiila waqaala iyo waxaan markaa waxba tarahayn ku mashquuli lahaa xadiidka abi daawuud ku warinaayo ee almiqdaad ibnu aswad uu soo saar rasuulka ka warinayo calayhi asalaatu wasalaam qaala aymu llah samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul alaa ina saciida laman juniba alfitan alaa ina saciida laman juniba alfitan alaa ina saciida laman juniba alfitan walaman ibtuliya fasabara fawaaha waa xadiis sugan saddex jeer buu rasuulku ku celiyey calayhi salaatu wasalaam qofka badhaadhay waa ka fitanka laga fogeeyo qofka badhaadhay waa ka fitanka laga fogeeyo ee fitanka aan dhex qaadin qofka lagu imtixaamay ku dulqubtaan ama ku duldhacaan ee sabra ee sidii la doonayay yeelaana alla kaa xaalkiisu wanaagsan ah marka fitanka waxaa dawo u ah in la yskaga fogaado oo aan waxa weeye af iyo adin midnaba lagaga qayb qaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo ilaahay dembigeenna ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo ilaahay muwaafaqada iyo kalgacalka haynoo hagaajiyo ilaahay fitanka iyo dhibaatooyinka hayna gees mariyo واstغfir الlh alحamd للh رb العاalمين yqul الحq وhو yhdي الsبيل وأشhهd أn lا إلh إlا الlh وحdh la شharيika lh وأشhهd أنa محamdا عbdh وrasulه صlى الlه عlيه وsلم وعlى آlه وأصحاaبه وmن تبعhm بإحsان إlى yوم الdيn عibaad الlh dawooyinka fitanka waxaa ka mid ah madaxda in la adeeco oo la maqlo oo aan laga hoos bixin oo wixii markaa aan shar iyo macsi ahayn lagu adeeco arrinkaasi waa arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina faray waa arrin rasuulkiisu calayhi asalaatu wasalaam in fara badan uu ina faray waxaana laynoo faray danteenna ayaa ku jirta dadka had iyo jeer siday dantoodu tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga uu ku faraa rasuulkaas saxaabada aada u waaniyey maalin waana xeel dheer oy la ilmeeyeen markaasay yidhaahdeen noo dardaara rasuulka ilaahayow mid naga tegaaya ama na sabooteeyo waanadii baadna waanisay qaala uusiikum bitaqwa allah waasamci waataaca wain cabdan xabashiya waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa ilaahay iyo idinka inta idiin dhexaysa hagaajiya waxaa kaloon idiin dardaarmayaa cidda idiin talisa inaad maqashaan oo yeeshaan ciddaasi hadday doonto ha noqoto addoon xabashi ah hadday doonto ha noqoto baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam cid aa yasaysaanba ha noqoto cid aan xaq u lahayn hogaaminta iyo madaxnimadaba ha noqoto mar haddii ay tahay madax oo ammaanku isugu dibo dhacay oo dadku ciddaasi ay madax u yaqaanaan waa in waxa weeye wixii aan shar iyo macsi ahayn lagu adeeco oo lagu maqlo weeye waa in layska ilaaliyo khuruujka waxa loo yaqaano ama ka hoos bixista madaxda iyo in waxba laga dhagaysan waayo waayo halkaa fitan iyo dhibaatooyin badan baa ka yimaada xadiiskii cadiimka ahaa ee xudayfe ee dadka muslimiinta ah in badan ay maqleen shar ma jiraa buuhi haa khayrkani maka aanu ku shar ma ka dambeeya haa haddana khayr baa ka dambeeya waxyaaba dhowraa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay mararka qaar inay dadka muslimiinta ah soo mari doonaan khayr iyo shar labadaba khayrna wuu jiraa sharna wuu ku dhex jiraa waxaa markaa jooga wakhtigaa madax dadka dulmiyeysa oo hadday doonaan garaacaya oo xaqdarro ku dilaya oo dhib badan haddana waa madax oo iyagaa dadka u madaxa in badanna way soo mareen taariikhda dadka muslimiinta ah dabcan madaxdu markaa wax laga tirsadana lama waayo cid ku kacsan oo le kanay sameeyeen iyo kanay sameeyeen iyo kanay sameeyeen iska tuura ama ayna dhaafiya lama waayo waayo dee taariikhda weligeed bay sidaa isaga soo taxnay xaaladda noocaasa maxaad igula dardaarmaysaa qaala talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum marka xaalku sidaa uu yahay waxaad ku dhegaysaa dadka muslimiinta ah midnimadooda iyo jamaacadoodaad qabsanaysa madaxdooda inaad ka amar qaadato oo kuwa ka hoos baxa aanad ku biirin ayaad qabsanaysaa waa dardaarankii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markaynu nahay dad nebi maxamed rumaysanna calayhi salaatu wasalaam ka ina anfacaya waa inaynu dardaarankiisaa qabsanno ka ina anfacaya adduun iyo aakhiraba waa inaynu dardaarankiisaa qabsanno weeye waayo waa arrinkaa badbaadada ah ee dhaxalgalka ah weliba sunnada rasuulkana in la qabsaduu rasuulku xadiidkaa calayhi salaatu wasalaam ku sheegay xadiidkaa hore cirbaab waxaana jirta dadku waxay u baahan yihiin jamaacatu labdaan iyo jamaacatu ladyaan labadaba dadku diin ahaan inay u midaysnaadaan baa waajibah oo usuusha diinta ay isku waafaqsanaadaan oo laga daayo diinta bidaca iyo waxyaabaha lagu soo daraayo qaldan ee dadka muslimiinta diintoodii lagu kala lagu kala qaybinayo waxaa kaloo dadka muslimiinta la gudboon inay jidhahaana u midaysnaadaan oo waxa weeye ay madax ka amar qaataan madaxweyne keliya ay ka amar qaataan oo taladoodu meel ay ahaato meel labadaa arrin haddii la helo dadka adduunkooda iyo aakhiradoodaba wuu hagaagaya manhajka ahlu sunnuhuna weligii yaalihii sidaasi ayuu ha ismana badbedelo kursigu uu isbedbedelaa maalinba ninkii doonaa yimaada maalinba ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray ayaa fuula ilaan qadar ilaahay buu ku yimaadaa qaar aan tacab dheeriba ka gelin baa iska fuula oo si fudud u fuula qaar in badan badan badan ku soo jiray jidka ayaa fuula qaar in fara badan fara badan u dadaalayay baa waaya intaba waa ogtihiin oo waa la yaqaanaa qadar ilaahay ciddii ilaahay u qadaray unbaa fuusha markaa manhajkan ahlu sunnu wuxuu ku dhisan yahay nusuustaa shareecada ayuu ku dhisan yahay ismana bedbedelo madaxda wixii aan shar ahayn in lagu adeeco arrin yar hamoodin oo waxyaabaa ilaahay raallida ka yahay nabi maxamed baa sidaa sheegay calayhi salaatu wasalaam in allaha yardaa lakum halaaan wayakrahu lakum halaaa yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya waan tactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu waan tunaasixuu man wallahu allahu amrakum ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaasuu raalli idinka yihi inaa caabudaan oo aydaan cid la wadaajin inaa mid noqotaan oo xadhigga ilaahay wada qabsataan oo in diinta la raaca iyo in jamaacada la ilaaliyo labadaba lagu fasiray labada macnabana aanay isdiidahayn dadka ilaahay talada idinku dhiiba marbana ilaan xilku waa meerto maalinba nin baa haye kolba cidda talada idiin haysana in aydaan ku kicin oo aydan ka yaacine inaa u naseexaysaan oo wixii talo wanaagsana u aragtaan una asiisaan waxaan walaalayaal kusoo gebagabaynayaa dawooyinka fitnada waxaa ka mid ah in carabka la hayso carabkaaga iska hayso saxaabi baa rasuulka weydiiyey calayhi salaatu wasalaam man najaa badbaadadu waa maxay maxaa lagu badbaadayaa wuxuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam kufa calayka lisaanak carabkaagan horta iska qabo carabkaa la sii daynayaa wakhtiga fitnada dhib badan buu leeyahay dabka fitnadu shidaa waxa weeye ciddii doonaysaaba ha hadasho waxba hadalku waxa weeye fitnada kama tara inuu sii wado mooyaane hadalka oo baydhaana wuxuu sabab u yahay ficilka oo baydha waayo haddaanu hadalku xumaanin ficilku ma xumaado waxaa cabdillaahi bnu cabbaas ka soo arooray radia allahu canhu wa ardaah inuu yidhi innama alfitnatu billisaani walaysat bilyad fitnadu carabkay ku xasishaa gacanta kuma xasisho waxaa macnuhu uu yahay fitnadu kolka hore carabkay ku timaadaa marka afku duule afku uu xumaado gacantiibaa ku xigta sidaa awgeed baa waxaa ahlulcilmigu ay ka warrameen nusuustuna ay ku soo aroortay madaxda inaan waxa weeye aflagaadada iyo waxyaabaha noocaas ah in laga ilaaliyo kolba ninka dadka u talinaya sax ma aha manhajkii saxda ahaana ma aha in meelahaa laga aflagaadeeyo laga dhaleeceeyo oo meelahaa laga caayaa sax ma aha waayo dee waa madaxdii muslimiinta waa madaxdii dadka u talinaysay haybadoodii buu huwan yahay in marna la yidhaahda madaxweyne marna wax alla wixii la doono lagula hadlaa isma qabato marka wax fara badan baa u baahan sixid waxaan se loo taag helahay nin kursi doonaaya waxa innaga inala gudboonuun mar walba ilaahay inaynu ka cabsanno ilaahay tala saaranno fitanka iska jirno qof walowba kaalin baa dadka ugu jirtaa markay ugu yar tahay reerkaaga iyo carruurtaada iyo meheradaada iyo inta kugu xidhan baad mas-uul ka tahay dadka fitnada inaynu uga digno waxba aynaan jeclaysan ayaa wanaagsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala sidii khayrku ku jira hayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar sala allahu calaa nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi